Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalk Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Bare ayaa si rasmi ah u furay shirweynaha qurbajoogta Soomaaliyeed oo ku furmi magaalada Dooha ee dalka Qatar. Mudane Xamse Cabdi Bare oo khudbad muhiim ee ku jeediyay furitaanka shirweynaha halkudhisha yahay jihaynta awoodda qurbajoogta Soomaaliyeed silangaara Soomaali bilan oo barwaaqe iyo wayba usi sheegay ahamiyadda shirkiya leta shacabka Soomaaliyeed gaar ahaana baahada lanqaba in heluhu qurbajoogta Soomaaliyeed si lama jibaaraan kaalintiyo ku ka-eedan dibudhiska dalka webasaas haata uu isku hadalay sida lanka baahanya in la dhisa kalsoonida waana la dhexgala bulshooyinka martida lang-ey iyo elunku tabaana ilaalinta dhaqanka iyo caadooyinka suuban ee soomaaliyeeda ra-iisul wasaaraga waybouse ka dheeraday doorka qurbajoogta soomaaliyeed iyo kaleen reedandhisowka dalka walabarashada kobaca dhaqaalaga iyo guud ahaan nolola dalka iyo dadka soomaaliyeeda iyo una door weyn ku qaaday horumarka dalka waynuusan ka baaqay in boqolaalka qof ee soomaaliyeed ee ha ku qayb gali shirka iniyo ku miradhaliyaan jooyinka iyo yoolalka dadka soomaaliyeed ay u hiigsida hayaan nabadiya horumarka iyo barwaaqada xiriirka ganacsi ee adag waa mid ka mid ah hababka ugu muhiimsan ee lagu gaari karo korinta dhaqaale waxaan idinku boorinayaa inaad midaysaan iskaashiyo istaraatiijiyadeed oo faa'iido u leh dhammaan dhinacyada kala duwan ee nolosha gaar ahaan waxbarashada caafimaadka caymiska iyo maalgelinta si loo kobciyo awoodaha dhaqaale ee dalka waxaan rajaynayaa inaad gacan ka geysataan sidoo kale sidii loo furi lahaa suuqyo cusub oo loogu talagalay ama loo diyaariyey badeecadaheenna iyo in la xoojiyo awooddeenna dhoofineed walaalayaal adeegga waara ama adeegsiga waara ee khayraadkeenna dabiiciga waa muhiim si loo gaaro horumar waara waxaan rajaynayaa in aad dalka ku soo kordhin doontaan khibraddiinna si loo ilaaliyo deegaanka loolana dagaalamo isbeddelka cimilada taas oo ka qayb qaadan doonta hirgelinta soomaaliya cagaaran iyo ilaalinta deegaanka sidoo kale la dagaalanka faqriga ugana faa'iidaysanno khayraadkeenna iyo awooddeenna ka hor intaanan soo gebagabayn kelimaddayda kooban waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo waxaan jeclahay inaan idhaahdo waa muhiim in aad dhex gashaan isbarataan kala faa'iidaysataan dadka aan walaalaha nahay ee aad martida u tihiin ayada oo mar walba maanka lagu hayo in la muujiyo sharafta dhaqanka wanaagsan iyo karaamada qofka soomaaliyeed gebagabadii waxaan dhammaantiin si ballaaran idinkaga mahadcelinayaa kasoo qaybgalka aad ka soo qayb gasheen shirkan rajooyinkeennu way waawan yihiin himilooyinkeennuna way ballaaran yihiin dadaalkiinna iyo wadajirkiinna ayaana naga caawin doona inaan dhisno mustaqbalka wanaagsan ee soomaaliya dhammaanteen waxaan inoo rajaynayaa guul iyo barwaaqo shirkana waxaan u rajaynayaa in ay ka soo baxaan natiijooyinkii loogu talagalay shirkuna waa inoo furan yahay shirweynaha qurbajoogta soomaaliyeed waybaha qaban qaabiday wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda soomaaliya weynaha ku qayb galay boqolaal soomaaliyeed oo kashal nool daafo caalamkahana seyta oo shirweynaga dareero doona labaatillamada ilaa iyo labaatiyo afarta luulyo ee lamada kun labaatiyo afarta waynu isku dareeray magaalada dooha ee dalka qatar